الله الحمد لله الثناء لله ثم الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم رب علمنا منه ما جهلنا وذكرنا منه ما نسينا ودرسك أفراد كتابك اللي يراهد الدرر البهية وحين كسو هذا لناي عشرة دي لحريري رسوشة صفاتك يتلمامها usugnaadhay iyo kuwa mustaxiilka ka ah maxaa jaa-is u ah marka rususha waljaa-isu kan jaa-iska ah fii xaqihim rususha xaqooda arrinka u jaa-is jaa-is waa kan u bannaan maa weeye huwa isaguba min alacraadi ka ahaaday waxyaalaha acraada albashariyati ee binu aadanka loo nisbeeyey basharka alacraad albashariya baa la yidhaahdaa waxyaalaha soo darinaya wey waxyaalahaas baa u bannaan oo dushooda ku bannaan alacraad albashariya oo maxay noqonayaan allatii taasoo laa tu-addii aan gaarsiinayn ilaa naqsin wax nusqana fii maraatibihim rususha maraatibtooda alcaliyati maraatibtii alcaliyati ee saraysay martabooyinka rususha ee sarsareeya waxyaalaha waxyaalaha maraatibta aan waxba gaarsiineyn baa rususha jaa-is ah oo ku dhici kara macnaha waana wax soo darinaya bini aadanka ku yimaada qofka bini aadanka ay ku yimaadeen rususha oo kale maalanna wax nusqaan gaarsiinaya ma aha martabadoodii way kal akli oo kale weeye cunidii wax la cuno rususha waxbay cunayaan martabadoodii wax ma gaarayaan waxbay cuneen martabadoodii bay ka dhaceen lama dhahayo waxyaala soo acraada wey bini aadankaa lagu yaqaana cunaan washurbi cabidii oo kale wey sharaab bay cabayaan waljimaaci jimaaci weeye reerkoodii u tegayaan walmaradi alkhafiifi xanuunkii fududaa weeye fahum rusushu calayhim dushooda asalaatu naxariis iyo wasalaamu nabadgelya ha ahaatee akmalu nnaasi wey dadka kuwa ugu kaamilsan caqlan min jihati caqliga wa cilmaa iyo min jihati cilmigaba caqli iyo cilmi dadka kuwa ugu kaamilsan oo ugu dhammaysta tirnaanta badan kuwaa weeyaan waay caqlan iyo wa cilman labadaba u fiirsoo iyagaa u sarreeya dadka maxaa la yihi marka bacahum اllahu ilaahay baa soo diray rususha ilaahay baa rususha soo saaray wa adhara wuuna daahiriyey bacahum اllahu ilaahay baa soo saaray oo wa adhara daahiriyey sidqahum runtooda wa adhara ilaahay waa muujiyey sidqahum runtooda bilmucjizaati mucjizooyinkii aldaahirati iska muuqmuuqday run inay sheegayaan waxaa lagu xoojiyey mucjizo iska daahir ah oo iska muuqata ayaa la siiyey mucjiza waa maxay almru alkhaariq lilcaada arrin caadada dillaacinaya wey nebi gacantii ama rasuul gacantii baa ayna ka daahiraysaa nebi muuse oo kale ushii baa la siiyey nebi saalix oo kale halba halkan sal dhagax looga soo dhex saar nebi ibraahim oo kale dabkiibaa la demiyey nebi ciise oo kale ibraa-ul akmaha walabras baraska kan qaba iyo kan wejiga daboolan indhaha xiran yihiin ayuu bogsiinayey ixyaaulmowta kuwa dhintabu soo nooleynayay waxo dhanna waa idan ilaahay qur-aanka kariimkaayo aynu haysanno iyo dayaxoo kala dilaacay iyo farahoo biyo ka burqadeen arrimahaasna nebi maxamed baa la siiyey calayhi الsalaatu wasalaam waay haddii nebinimada ka hor arrimo la siiyo irhaas baa la yihahdaa nebiga intaan weli nebi laga dhigin irhaas waa maxay waa ta'siis linubuwa se nebi moxamed oo kale calayh الsalatu wasalaam intaan weli lagu soo dejin daruur baa loo dalaalimeeyey oo hoos dul soconaysay mararka qaarkood cid aan nebi ahayn rasuulna ahayn haddii wax laga yaabo ay ka daahiraan hadduu weli yahay karaamaa la dhahaa wixii haddii rasuul iyo nebi ka daahireen waa sheegna qof kaloo saalixa baa wax ka daahireen hadduu weli ilaahay yahay waa karaamo hadduu dadka caamada yahay waxyaalo la yaablana ka dhacaanna macuuna la yidhahda wax ilaahay isaga ugu kaalmaynayo waaye qof faasiqoo balaayaadoo shaydaana haddii wax ka daahiraan laga yaabay siduu rabay haddii loo yeelo siduu rabay waa midaan khayrna lahayn wuxuu rabay baana loo yeelo waana faasiq waxbaa ka daahiraya waxbuu maarat khaariq ah oo cajiibaa lagu arkay istidraaj baa le waa samaansa isagaa lagu halaagaya ilaa diinta kuma toosne waxyaalana waa ka daahirayaan dadkii ay ku raacayaan haddii uu yahay sidii uu rabay si aan ahayn faasiq weeye sida uu rabay si aan ahayn baa wixii uu rabay waxaan ahayn baa markaas loo yeelaya oo muraadkiisa ahayn ihaana la yidhaha ihaana isagii baaba lagu ihaanay waaye faballaquu rusushu waa gaarsiiyeen dadka amrahu ilaahay amarkiisii iyo wanahyahu ilaahay wuxuu reebay nahyiguu nahiyey macaasida amarkoo amray daacada in lala yimaado wa wacdahu yaboohiisina waa gaarsiiyeen ilaahay u yaboohay dadka khayrka sameeya hawaab wa waciidahuna waa gaarsiiyeen goodigiisa dadka ahlu naarka ah iyo ahlu shaqaawada ciqaab baa loogu goodiyey kontonkii caqiido halkaasay ku dhammaadeen wayajibu waxaa kaloo waajiba calayhi qofka qaangaarkaa dushiisa calayhi calal mukalaf wey an yacrifa inuu bartaa waajibkaa dushiisa alrusula rususha almadkuurata alrusula almadkuura rususha lagu sheegay fi lqur'aani qur-aanka kariimkaa inuu bartaa waajib ku ah tafsiila si kala dhigdhigan oo la kala bixbixinayo xabad xabad ah waa inuu barto qur-aankaba mar haddii rasuulka lagu sheegay waa inuu xabad xabad u yaqaan dee qur-aanka hadduu yaqaan waaba yaqaanba mid ka mid a rususha qofkii nebinimadiisa inkarana waa gaaloobaya waaye hadduu caamo yahay ilaa markii la baray ka bacdi markuu inkiro wuu ku gaaloobaya ujeedku maaha magacyadii rususha qofku dusha ka yaqaan saa loogama jeedo in dusha laga yaqaan haba fiicnaatee wahum rususha iyagaay alkhamsatu waalcishru waxa weeyaan wahum alkhamsa waalcishriin waa shan iyo labaatanka rasuul waa kuwa qur-aanka lagu sheegay wahum kuwa qur-aanka lagu sheegay ya alkhamsa alcishriin wey waa shan iyo labaatan rasuul weeyaan shan iyo labaatan rasuul oo qur-aanka kariimkaa lagu sheegay oo magacyadooda ku yaallaan weeya wahum alkhamsatu waalcishruun saa loo akriya wey alkhamsatu wاlcishriin meeshaa ka leedaha wاlcishruun waay shan iyo labaatankaas wa amaa gayruhum inta ka soo hadhay shan iyo labaatankaas fayajibu waxaa ku waajiba caleyhi qofka dushiisa an yacrifahum inuu barto ijmaala ijmaal waama si duuduub ah si guud ilaahay baa yihi minhum man qasasnaa calayk waminhum man lam naqsus calayk kuwaan kaaga qisoonaa ka mid ah iyo kuwa aanan kaaga qiso wayajibu calayhi waxaa kaloo mukalafka ku waajiba aydan an yactaqida inuu caqiideeyo ana allaha ilaahay subxaanahu wa tacaalaa manaca ee waxaan leeyahay bacaa inuu ilaahay soo diray annabiya nebiga alummiya ee ummiga ee hooyada loo nisbay waxna qorin waxna aqrin alcarabiya nebiga oo carabiga ah alqurashiya ee reer qurasheed ah reer qurash loo nisbeeyo alhaashimiya ee haashimiga ah reer bani haashim awowgiis haashim baa loo nisbeeyey moxamed bin cabdillaah bin cabdilmuطalib bin haashim marka haashimka halkaas ku jira arrimahan o dhan waa arrimaha muhimka qof kasta inuu yaqaano nebiga calayh الsalatu asalaam ilaahayna soo diray nebigaas ummi inuu ahaa carabi inuu ahaa quraysh ka ahaa reer bani haashim kasi ah nebigaa ilahay inuu soo diray sayidanaa ilahay inuu soo diray muxamedna inana mahad banaysiyey birisaalatina lala soo diray ilaahay risaaladiis ilaa kaafati lkhalqina loo soo diray khalqiga dhammaantood alcarabi iyo walcajamiba khalqigoo dhan waa maxay carab iyo cajami iyo walmalaaikati malaaig iyo walinsi iyo waljinni insi iyo jinni mkhluuqoo dhan baaba loo soo diray wama arsalnaaka ilaa raxmata lilcaalamiin yaa ayuha nnaas inii rasuulu llaahi ilaykum jamiica waay wa ana shareecatahuna qofku waa inuu caqiideeyo nebigaa shareecadiisu waa nebi maxamed calayh salatu asalaam nasakhad in ay nasakday oo meesha ka saadhay الشhراaئع شharciyadii اlmتaqadimata iyada ka horeeyey almutaqadimata qablahu k nebiga ka horeeyey alayه الsلat وsلام ilaa kaafat اkhalqi baa loo soo diray nebiga alcarabi iyo wاlcajami iyo wاlmalaaئikati iyo wاlinsi iyo wاljini iyo wاljamaadaati jamaadaat waa waxyaalaha mayeeraanka ah aljamaadaad baa l waxyaalahaas ka jamaadaadka ah iyo xayawaanaadka waay dee dhagax baaba nabiga salaamayo la hadlayay calayh salatu salaam maansalugaladii iyo abeesadii waa iyadii sidoo kale risaalada u markhaanti kacday waaya geedaha iyo dhagaxa haddaba buurtii uxud nebigu markuu fuulay calayh salatu salaam isaga iyo abubakar iyo cumar iyo cuhmaan buurtii baa la saaltaysay lugtuu saa ugu dhuftay nebigu calayh salatu salaam markaasuu yihi uhbut uxud uxudow sugnow fainamaa calayka nabiyun wa sidiiqun washa- wa shahiidaani nebi iyo sidiiq waa abubakar iyo labadaas shahiid baa ku dul saaran khalqigii oo dhan baa loo diray risaaladiisu waa caam wa ana shareecatahu nasakda inay nasakday waa inuu caqiideeyo ashraa'ica almutaqadimata shareecooyinkii ka horreeyey wal wal wa ana allaha ya وأن الlaha ilaahayna fadlahu ilahay inuu nabiga ka fadli badnaysiiyey calىa saa'ir الmakluuqaati makhluuqaadka dhammaantood kuwa kor jira iyo kuwa hoos jira malaa'ig iyo bashar iyo jin iyo kulligu sow ilaahay waa ka fadila waa la isku waafaqa xataa muctasilada rususha ilaahay marka ulul casmigaa ugu sii fadli badan ummadeennuna ummaday ugu fadli badanta kuwa ugu sii fadli badan ummadeennana waa afarta khulafaa raashidiinta iyaguna si ugu kala horeeyeen bay ugu kala fadli badan yihin afartaasna lixda kaleo ja- iyaguna casharatulmubashariinta ka mid ah baa ku xiga lixdan say u kala fadilan yihiin yaa nas gaara kuma soo aroorin reer beder baa ku xiga reer uxud baa ku xiga a- beycatu ridwaan dadkeedii baa ku xiga saxaabada kalea ku xiga waa taabiciinta ku xiga atbaacu taabiciin baa ku xiga saa waa inuu caqiidayay qofku wa manaca ina xaggee la socdaa waxaa kaloo ku waajiba wa manaca wa annahu ilaahay manaca wa manaca ilaahay waa manciyey ama wa annahu tacaala ilaahay manaca inuu manciyey sixata tawxiidi towxiidka asixidiisa towxiidku inuu asaxo towxiidku inuu saxiix noqdo biqowli laa ilaaha ila allahu laa ilaaha ila allahu dhihiddeeda keliyana uu towxiidku saxiix ku noqdo ilaahay waa diiday ilaa in adaafa inuu ku daro mooyaane annaadiqu midka ku hadlaya ilayhi laa ilaaha ila allahu la u celi kan laa ilaaha ila allahu le inuu ku daro mooyaane muxammadun rasuulullah inuu ku daro mooyaane qofka dhahaya anigu laa ilaaha ila allahu keliyaan dhahayaa maxamedun rasuulullaahi ku dari maayo ma ogoli mar hadduu nebi maxamed diidan yahay ilaahay waa diiday laa ilaaha ila allah inaan towxiid kaga asaxaynin waa u dhiman yahay weli ilaa inuu nebi maxamed risaaladiisa qiro oo rumeeyo mooyaane ilaa inuu nebi maxamed ku dara mooyaane waalzama ilaahay subxaana wa tacaala waa waaji waa laazimiyey subxaana wa tacaala waalzama waanahu ilaahayna alzama inuu laazimiyey subxaanahu wa tacaala alkhalqa khalqiga tasdiiqahu nebiga u rumayntiisa muxuu rumaynayaa fii kulli maa shay dhammaantii akhbara uu warramay bihi shaygaba bihi maagaba canillaahi ilaahay xaggii uu ka warramay nebigu wax kastoo xag rabbe uu nebigu ka keenay khalqiga waajib waxaa looga dhigay inay nebiga u rumeeyaan wax kastoo uu warramay canillaahina uu ka warramay oo min umuuri dunyaa walaakhirati adduun iyo aakhiraba arrimahooda ah wixii nebigu noo keeno inaan rumayno baa la inaku waajib yeela adduun iyo aakhiratay doonta ha ku saabsanaato taasna waa inaan caqiidayno wayajibu waxaa kaloo ku waajiba calayhi mukalafka dushiisa qofka baaliqa caaqilkaa wey aydan noqoshee an yacrifa inuu barto ana nabiya nebi maxamed sala allahu calayh wasalam welidda in lagu dhalay bimakata maka in lagu dhalay waa darsi muhiim ah weliba dhallinyarada iyo ardayda nebi maxamed magaalada maka la yidhaahda in lagu dhalay waa inuu qofku ru- yaa yaqaan waaya maka almukarama wa kaana mawlidu sal ls fi lmakaani almacruuf meesha hadda layska yaqaan alaan bisuuqi leyl meesha loo yaqaan bay ahayd meeshii nebigu lagu dhalay hadda suuqu leylkii marakan waa la burburiyey xujaydaa loo waasiciyey bannaan baa laga dhigay laakiin meeshu sida gaarkaa nebigu la yiri waa ugu dhashay maktabad weyn baa laga dhigay lagu qoray maktabatu maka almukarama maktabatu maka almukarama lagu qoray markii la asaasay maktabadana waa ku qoranta kun saddex boqol toddobaatankii miyaa ku qoran mise toddobaatan iyo kow meelahaas culimmada waaweyneed ee kibaarta ahayd oo rag waaweyn oo aimadii shaaficiyada ka mida kutubtoodii baa markaa la geeyey kaasaa in la daalacdo laga faa-iidso loogu taro kaasaa saas dadku u dhooban yihiin u fiirsa marka welidda nebi maxamed in lagu dhalay bimakata waa inuu qofku caqiideeyo wa bucitha in la soo saaray bihaa maka lafteeda laga soo saaray nebiga calayhi salatu wasalaam magaalada makaad baa nabiga laga soo dira markaasoo weliba saddex iyo toban sano sii joogay diinta faafinay nabiga meeshu ku dhashay waa inaad taqaanid nabigana waa iska raacay oo rumaynaya meeshu ku dhashay waxba igama jiraan hadduu yidhaahdo waa qofan waxba garanay waa lagaa rabaa meesha nebigu ku dhashay waa inaad taqaan xaggee ku dhashay magaalada makal mukarama xaggee markii waxyiga lagu loo soo dejiyey joogo laga soo saaray makal mukarama imisoo kusii nagaa saddex iyo toban sano oo dambe haye wa tuwfiya in lagu oofsaday wahaajara may inuu u hijrooday ila lmadiina magaalada madiina uu nebigu u hijrooday taasna waa inuu qofku yaqaan wa tuwafiya laguna oofsaday fiihaa madiina madiina ku dhintay wa annahu nebiguna sala allahu calayhi wasalam abyadu lowni midabkiisu miduu bayaad yahay cad yahay u fiirsaan mid ne- nebiga midabkiisu cad yahay ayuu ahaa abyadu lown musharabun mid lagu khalday baa lagu dhex daray bixumratin guduud macnaha cadiinka qajacdaayoo sida qolooyinkan caddaanka iyo midabkooda ma ahayn caddiin oo ku dhex jiro guduud waaye xumra bayaad caddiin saafiya ma ahayn caddiin guduud saafiyana ma ahayn isku dhex darsan ba ahaa. midabyadana midka u wanaagsan weeye midabyada midka u wanaagsan weeye waaye wa annahu nebigu sala allahu calayhi wasalam akmalu nnaasi inuu yahay waa inuu qofku caqiiday dadka kan ugu kaamilan khalqan xagga abuurka wa khuluqan xagga dabciga khalqan wa khuluqa siirada nebiga marka la akhrinayo akmalu nnaasi khalqan wa khuluqa waa tilmaamihii wan wanaagsanaa nebiga alay sala waaya laqad khalaqna lisaana fi axsani taqwiim nebigaa ugu sii sarreeya marka khuluqdiisuna wa innaka lacalaa khuluqin cadiim fahuwa aladii tama macnaahu wa suuratuhu uma istafaahu xabiiban baari'u nasami waaya wa ajmaluu minka lam tara qadu cayniina waa isaga yidhi wa akmaluu minka lam talidi nisaa'u khuliqta mubara'an min kulli caybin kaannaka qad khuliqta kamaa tashaau nabiga calayh salatu wasalaam wayajibu calayhi waxaa kaloo ku waajiba ayadana an yacrifa inuu barto qofku nasabahu nabiga abtiriskiisa sala allahu calayh wasalam min jihati abihi xagga aabihiisa abtiriska ah wa ummihi iyo xagga hooyada abtiriska ah waa muhiim faamaa nasabahu nabiga nasabkiisa sal alla alay slam min jihati abihi fahuwa nebigu sayidunaa sayidkeenni weeye محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصي بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر غالب بن فهر بن مالك بن النضر بن كنانة بن خزيمة خزيمة بن مدركة بن إلياس بن مضر بن النزار بن معد بن عدنان إلى عدنان بالوضع وفرس ilaa cadnaan ilaa intaas laga maarmaan waaye fiiriyo awooyaashan dee mid kastoo ka mid a taariikh buu leeyahay halkaasu kaaga sheeg sheegaya iyo cajaa'ibtood waaye raggaas bay ahaayeen aabbayaashaasaa dhalay nizaar ninka la yidhaah binu macadin bini cadnaan sumiya bihim macadintaas cid lama dagaal joogu ahaa cid lama dagaali jirin ilaa waa ka adkaan jiray baa le cadnaan waa tafaa-ul inuu ka nabadgelayo min acyuniljinni walinsi jin iyo insi indhahood allatii yamuutu bihaa jin iyo insi indhahooda ay u dhintaan qaalibu man fi lqubuuri kuwa qubuuraha ku jira badankood ilbaa ku dhacday laleeyahay u dhinta iyo jin ama insi waxaasoo dhan inuu ka nabadgalo macnaha magac tafaa-ulkeeda wey iyadana waxaa laga akhrisanayaa adkaarta iyo sixirka ilaahay naga badbaasho wixii shar oo dhan jin iyo insiba sharkooda allah naga badbaasho سلمنا الله منها بمنه وكرمه وجاه حبيبه صلى الله عليه وسلم marka cadnaan wixii ka dambeeya abtiris saxan oo aan xafidsannahay ma hayno kuwa qorqora waa jiraan laakiin halkaa adinku jooji waamaa nasabuhu nabiga abtiriskiisa sal alay slm min jihati ummihi xagga hooyadiis fahuwa sayidunaa wey muxamed ahaa bin aaminata aamina wiilkeedii ah aaminadii binti wahab iyadu waa ina wahab wahab ibni cabdimanaaf bin zuhra bin kilaab cabdimanaafkaasi maaha cabdimanaafka ku jira abtiriska nebiga waa mid kale kilaabkan laakiin waa meesha nebiga aabihii hooyadii iskaga soo dhacaan kilaabkii xagga ku jiray iyo kilaabkan halkaas aabihii nebiga iyo hooyadii iskaga soo dhacaya waay kadalika sidaasoo kale yajibu caleyhi waxaa dushiisa ku waajiba qofka qaangaarka aydan an yacrifa inuu barto awlaadahu nebiga ilmihiisa sala allahu caleyh wasalam wahum iyagu sabcatun waa toddoba halaaatun saddex dukuurun waa kuwa lab wa arbacun afarna inaahun waa kuwa dhadig tartiibuhum wa tartiibuhum say u kala tartiibsan yihiin fil wilaadati xagga wilaadada ee u kala hordhasheenna alqaasim wey horta qaasim baa ugu horeey uma zaynabaa ku xigtay dhalatay uma ruqayatu uma faatimatu uma umu kulhuun uma cabdullah wa huwa almulaqabu cabdullaahiga waa midka lagu naynaaso bidaahiri wa biayibi laba laba naynaasooday cabdullaahi daahir cabdullaahi dayib wa kulluhum kuwaanoo dhan min sayidatinaa bay ka ahaadeen khadiijata khadiijaa dhashay radia allaahu canha ilahay raallah ka noqday gabadhaas zaynaba iyada waxaa qabay abilcaas bin rabiic ilma habreed ba ahayd haalah bintu khuweelid baa dhashay iyadana khadiija bintu khuweelid sooma dhalin waa ilma habreed ruqaya cuhmaan bin cafaan baa xaaskiisa ahay waay way ka dhimatay faatima iyana wataas faatima bintu rasuulillaah sayid cali bay zawjadiisa ahay umu kulhuum kulhuum sayid cuhmaan baa iyana guursaday ruqayaa dhimatay markaasaa misna umu kulhuum oo guursaday mid kale hadda hayana kusin lahana waa yidhi markii labada ka dhintay midba mar bay dhimatay lama hayo taariikhda baa layidhi nin laba gabdhoodoo nebi guursaday say cuhmaan mooyaane sidaa darteed baa waxaa lagu magacaabay dan nuurayn uma cabdullaahi baa ku xigay wahuwa lmulaqab waa midka lagu naynaaso bidaahiri waayibi wa biayibi wa kulluhum min sayidatina khadiija ka ahaad khadiijo ma taqaanaa haweenti hooyadii ama xaaska u horreeyay nebi guursada wey ilaa ay dhimatay nebigu dumar kale ma guursa qofkii u horreeyo rumeeyeyba weeye nebigu cala aliطlaaqba cidba kama horreyn nebiga ina wax badan bay gacan qabatay diintana wax badan bay u tadha radia allaahu canha wasaabicu kan toddobaadna ibraahim weeyaan nebiga carruurtiisa ka mid ah wahuwa min maariyata alqibdiya maariyat alqibdiya isagoo xaggeeda ka ahad waa gabar nebiga waxaa usoo hadeeyey maquuqis boqorkii la dhihi jiray qibdigaah waay faa'idatun haadihi tani faa'idatun waa faa'iido faa'idatun xaasaskii nebiga laga hadlay sal zawjaatu nabiy nabiga xaasaskiisu sala allahu calayh wasalam allaatii kuwaasoo tuufii canhunna nabiga laga oofsaday isagoo uu dhintay iyagoo nool tiscun sagaal bay ahayd alulaa mid oo horeysa caaisha wathaaniyatuna xafsa wathaaliatuna sawda waraabicatuna safiya walkhaamisatu maymuuna wasaadisatuna ramla wasaabicatuna hindun ama hindu wathaaminatu zaynabu weeyaan wataasicatuna juwayriya sagaalkaa ma ujeeda iyagoo nool baa nebigu ka dhintay alayh salatu salaam caaisha asidiiqa bin bint sidiiq binta abibakr sidiiq wey gabar bikaaraado caaisha aan ahay nebigu maba guursan dumarkana waa ugu jeclaa waaye markii ifki qola ku ifki sameeyeenna qur-aan lagu beriyeelayaa la soo deji toban aayadood in aladiina jaa-uu bilifki cusbatu minkum ka bilow ilaa laga gaaro ulaaئika mubara'uuna mima yaquuluuna lahum makfiraة warisq kariim allahu akbar xafso waxaa dhalay cumar bin khadaab sawdah bintu zamca baa la yidhahda waaya safiyah bintu xuyay haaruuniyad bay ahayd israa'iiliyad waxaa weeyaan nebi haaruun bay abtirska ku galaysaa haaruun bin cimraan wey aabaheed nin boqor ahaa laakiin waa la dilay reer bani qurayda waagii la leynay maymuuna bintulxaaris waaye gabadhan waxay ku dhimatay meeshii lagu dhisay sarifa baraa la dhihi jiray maymuuna nebigu bixi wuxuu nebigu ka diidayey nebigu wuxuu ka baxay barra agteeda oo ka baxay waa taf- taasaa la diidaya gabadhii u dambeyso xaasaska nebiga dhimataga gabadhii u dambeyso nebigu guursaday uguna dambeyso dhimashada weeyaabaa lagu leeyahay waxaa ku xiga ramla umu xabiiba ina abi sufyaan abi sufyaankiisi mucaawiye dhalay wey saxaabiga la yidhaahdo hindu bintu abi umaya baa ku xigta zaynaba bintu jaxshi hooyadeed waa nebiga eedadiis baraa la dhihi jiray zaynabaa loo bixiyey falamaa qadaa zaydu minhaa wadaran zawajnaakaha gabadha looga hadlay wey gabadha sagaalaad waa juwariya bintulxaaris sidii loo kala horguursaday ma u ilaaline laakiin waa inoo wada sheegay haye dumarka adduunka o dhan yaa ugu fadli badan ama xaasaska nebiga yaa ugu fadli badan culimada qaar waxay leeyihin dumar oo dhan maryamaa u sarreysa faatimaa ku xigta khadiijaa ku xigta caaishaa ku xigta caasiyadii imra'atu fircawn baa ku xigta wahunna xaasaska nebiga dhammaantood ummahaatu lmu'miniina dadka mu'miniinta waa hooyooyinkood wey ragga muuminiinta iyo gabdhaha muuminaadka xaggee fi lixtiraami watacdiim xurumaynta iyo weyneynta iyo inaan la guursan karin sida hooyo ay xaaraan u tahay oo kale iyana wey laakiin xagga khalwada hooyo oo kale maaha gabdhahooda xarimidooda oo kale hooyo oo kale kuma ah eegmada oo kale inay bannaan tahay iyo in kale hooyo oo kale kuma ah radia allaahu tacaala ilaahay raallaa ka noqdo canhunna iyaga xaggooda ajmaciina dhammaantood iyagoo dhan ilaahay raalli ha ka noqdo innagana ilaahay raalli ha naga noqdo allahuma salli calaa sayidina muxamedi waaalihi wasaxbihi wasalim alfaatixa